Guddoomiyaha Hay'adda Batroolka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay soo bandhigi doonaan xogaha ka soo baxay sahanka laga sameeyay dhanka shidaalka Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in ay jiraan tijaabooyin iyo sidoo kale qiimeyn kala duwan oo ay sameeyeen waxa uu sheegay in xogta arrintaasi la xiriirta ay shaacin doonto hay'adda batroolku marka la gaaro bisha saddexaad sidaa uu tilmaamay brodhactionka sahanka intii la sameeyey hadda oo daatooyinka la aruushay boqolkiiba konton waay boqolkiiba kontonkaas ayaan kala dirnay daatada oo waxaan u dirnay ankara qaybna waxa lagu sameeyey markabka dushiisa marka hadda marka productionku wuxuu marayaa boqolkiiba konton ayuu maraa marka waa garan kartaa maasha allah hadda bishaan aan ku jirno novembar markii laga bilaabo kowdeedii ilaa hadeertaan boqolkiiba soddon iyo toddobo waxaan dhihi lahaa soddon iyo toddobo kilomitr square ayuu maalinta sameynaa weli ma dhicintaas marka waxa waye hadda badiyaa si fiican waxaan rajaynaynaa si xawliga ku socotaan hadda haddii marka inta u dhaxaysa afartan iyo shan iyo soddon iyo toddobo soddon iyo labo intaas hadduu ku hayo productionka waxaan jecelnahay inaan complete garayno labadan blog ilaahay hadduu yidhaahdo markii ramadaanka dabayaaqadiisa oo challenge badan oo badda gudaheeda aysansahankaan anaga waxaa la yidhaahdo three dimensions ama three d-ga dadka si kale haddii loogu fasirana badanaa tusoo taabsiya camala exrayga qofka markii la saaro marka dambaayada loosaxan loo diro iskaanka ama rm maa la yidhaahdo hadda marka waxaan haynaa waxa waaye waa kaas waaye marka midkaas 3d-ga ah ayaa daatooyinkii la aruuriyey hadda labadii balog boqolkiiba konton ay mareen marka ha marka macnaheedu productionka full foldiga waxa la yidhaahdo ama prime productionka hadda loo yaqaano waxay marayaan boqolkiiba konton fifty percent weliba maantay xalay riboodka saaka aan helay six thirty in the morning konton iyo laba meelahaas hadda marayaan hadalka guddoomiyaha hay-adda batroolka soomaaliyeed waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladda turkiga ay ku howlaneyd baarista shidaalka dhex eegaaga baddeenna si loo soo saaro